الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa qadru الnada ibn hishaam alanصari raximah اllahu taعaalى waxaan ku guda jirnay kelmaddii aqsaamteedii gaar ahaan ismigii iyuu ka warramayay sheikhu raximah اllahu taعaalى haddii aan carabka soo marino matnigii wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wa huwa ismigu darbaan in laba qaybood weeye mucrabun mucrab weeye wa huwa mucrabku maa shay way tagayara uu isbedelay aakhiruhu aakhirkiisu bisababi alcawaamil kuwa camal falaya sababtoodan isku bedelay cawaamishii addaakhilati gelaysa calayhi cala alismi wadaalika zaydin oo kale weeye ismigaas tacriifkaasle waa zayd oo kale wa mabniyun mabni weeye wahuwa mabniguna bikhilaafihi mucrabkii buu khilaafsan yahay wadaalika haaulaa'i oo kale weeyaan haaulaa'i kuwa la midkaa weeye fii luzuumi اlkasri kasre laasimana kala mid ah wa kadaalika xadaami waa xadaami oo kale waa amsi amsi oo kale weeye fii luqati alxijaaziyiina xaal markaasi ay ku sugan yihiin luqada reer xijaaz oo ayagaa markaasi kasro ku binaynaya wa ka axadda casharo weeyaan axadda cashara waa kow iyo toban iyo wa akhwaatihi kuwa la midkaa akhawaati macnaa nadaa'irihi baa loo jeedaa kuwa la midkaa fii luzuumi lfatxi fatxo laasimana kala mid ah waa ka qablu wa bacdu weeyaan qablu iyo bacdu oo kale weeye iyo wa akhawaatihimaa kuwa la midka ah isagaa inoo keeni doona kuwa la midka waa arki doona insha allah sida jihaadkii khalf iyo amaam fowq iyo taxt xasbu iyo awal kuwaas weeyaan fii luzuumi dami damo laasima kala mid ah idaa goortii ayaa markaasi la binaynayaa xudifa la xadfo almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigii qablu iyo bacdu marka la xadfo mudaafu ilayhigooda oo wanuwiya la niyoodo macnaahu macna almudaaf ilayh mudaafu ilayhi macnahiisa la niyoodo wa kaman iyo wa kam oo kale weeye mabniyaadkii la binaynayey waa sida man iyo kam oo kale weeye fii luzuumi sukuuni ayuu kala mid yahay sukuun laazim ah sida man iyo kam loogu laasimayo sukuun ayaa markaasi kuwo kale oo iyaguna sukuunkaa loo laasimayo marka ay ka mid yihiin mabnigii wa huwa yacni sukuunku aslulbinaa'i binaha asagaa asal u ah bimacnaa wixii la binaynayo asal waxaa weeyaan in markaa lagu bineeyo sukuun marka wuxuu inoo sheegay asmaada mabniyaadka waxaa lagu binaynayo inay iskhilaafayso qeyb ka mida kasra in lagu binaynayo qeyb in fatxo lagu binaynayo qeyb damo lagu binaynayo qeybna qeybna sukuun lagu binaynayo wa minhu duu fatxin waduu kasrin wadam ka ayna amsi xayثu wasaakinu kam ibn maalik baa odhanaya markuu mabnigii tilmaamo wuxuu odhanayaa wa minhu wa minhu duu fatxin mid fatxo lagu binaynaya ka mid ah waduu kasrin iyo mid kasra lagu binaynayo waduu damin baa ka mid ah wa minhu duu kasrin duu wa minhu duu kasrin wuxuu ku khatimay wasaakinu kam wa minhu duu fatxin waduu kasrin wadam ayib marka wuxuu ku khatimay wasaakinu kam midka sukuunka lagu bineeyey waa kam oo kale wuxuu sheekhu yihi raximah اllah lamaa faraqtu markaan dhameeyey min tacriifi lismi ismiga qeexitaankiisii aan ku qeexay bidikri shayin shay inaan sheego shaygaasoo min calaamaatihi ka mid a calaamadaha lagu yaqaano caqabtu waxaan ka dabageeyey daalika arrinkaas bibayaani bibayaani inqisaamihi qaybsankiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabin uu qaybsamay mabniyin waqadamtu waxaan hormariyey almucraba mucrabki baan hormariyey liannahu mucrabku alaslu asagaa asal ah wa akhartu waxaan dibdhigay almabniya mabnigii baan dibdhigay lannahu alfarcu asagaa farac ah wadakartu waxaan sheegay an almucraba mucrabku huwa asagu aladii midka inuu yahay yatagayaru uu isbedelayo aakhiruhu aakhirkiisu muxuu isu bedelayaa bisababi bisababi maa shay sababkiis yadkhulu calayhi gelaya oo min alcawaamili kuwa camal falaya wadalika zaydin oo kale weeye taquulu waxaad odhanaysaa jaaanii zaydun baad odhanaysaa zayd waad damaad saaraysaa wa ra'aytu zaydan baad odhanaysaa markaa fatxaad zayd saaraysaa wa marartu bizaydin zayd kasraad saaraysaa alaa taraa miyaadan arkaynin anna aakhira zayd zayd aakhirkiisu tagayara inuu isbedelay bidama dama isu bedelay waalfatxati fatxa isku bedelay waalkasrati kasra isku bedelay bisababi maa wuxuu isku bedelay bisababi maa shay sababkii dakhala calayhi galay oo min jaaanii ah wa ra'aytu ah walbaa ah bizayd ku jirta falow kaana haddii uu ahaan lahaa altagayuru isbedelku fii kayri laakhiri aakhirka meelaan ahayn hadduu geli lahaa lam yakun icraaban icraab ma noqdan isbedelkaas wadalika qowlika wey fii falsin aad tidhaahdo idaa sakartahu markaad taskhiiriso falsi waxaad odhanaysaa fulaysan baad odhanaysaa waa qowlkaas masderkaa ayaa markaasi maquululqowl u nasbinaya oo mafcuulu bihi ka dhiganaya marka fulaysun mahane waa fulaysan wa idaa kasartahu haddii aada kasriso bimacnaa jamcu tagsiir aad ka dhigto waxaad odhanaysaa aflus wa fuluus baad odhanaysaa falsiguna waa nooc lacagta ka mid ah weeyaan markaad jamcu tagsiir ka dhigto waa aflus ama waa fuluus weeyaan waa fucuul ama afcuul baad ku keenaysaa mufradkiina wuxuu ahaa faclun buu ahaa wakadaa sidaa waxaa la mid ah low kaana haddii uu ahaan lahaa atagayuru isbedelku fi laakhiri kelmadda dabayaaqadeeda walaakinahu laakiin uusan ahayn isbedelkaasi walaakinahu laysa uusan ahayn huwa tagayurkaasi bisababi alcawaamili kuwa camal falaya sababkooda mid ku yimid wadaalika qowlika weeye xayu jalastu waan fadhiistay xayu meel jalasa zaydun zayd u fadhiistay xayu marka damaa saaran fa inahu xayugaasi yajuuzu waaa ku yajuusu laka waxaa adiga kuu bannaan an taquula ay qowluka oraahda aada odhanayso xayu bidami ayaa kuu bannaan xayu waana luqada ugu caansan weeyaan in la damiyo in xayu in la damiyo taasaa ugu caansan ayib wa xaya waxaa kaloo kuu bannaan xaya bilfatxi inaad fadxiso xaya ayib fadxaduna waxaa loo yaqaanaa waa akhafu alxarakaat baa la yidhaahdaa xarakaadka midda ugu fudud weeye waxayi wayajuusu laka waxaa kaloo ku bannaan an taquula xayi inaad tidhaahdo xayi bilkasri inaad kasre markaasi oogu hadasho ayaa markaasi kuu bannaan waxaa kaloo bannaan xawhu in la yidhahdo xawhu oo markaa wow lagu daro waa luqatu ayi'in reer ayi ayaa markaa sidaasi ugu dhawaaqa xayuna waa soo sheegnay inay tahay darfu makaan fii bacd alaxyaan darfu zamaan baa loo isticmaalaa oo xayu makaankii baa la ohanaya marka la sheegayo xayu meeshii ayaa la ohanaya way dhacdaa marmar in la yidhaahdo xayu waktigii way dhacdaa laakiin waa qaliil ama waa naadir ayib waxayu bilkasri ilaa ana hadihi lawjah ilaa ana hadihi lawjuha oo awjuha waxaa loo fatxinayaa haadihi baa waxay noqonaysaa ismu inna ismu anna weeye haadihi ismi alwata haddii laga dambaysiiyo ismu ishaaraha waxaa kugu bannaan dhowr weji mucarafun bacda ishaaratin bial yucrabu nactan aw bayaanan aw bedel ismi alwata haddii laga dambaysiiyo ismu ishaaro waxaa kugu bannaan nacti waxaa kaloo kugu bannaan cadfu bayaan waxaa kaloo kugu bannaan bedel intu waa kugu bannaan yihiin marka alawjuh waxaa loo nasbiyey haadihi ismiga maxaa lo nasbahayaa almabniga ah ayaa ama laga nactiyeynayaa ama lagu bayaaninayaa ama laga bedelayaa ilaa ana haadihi tan alawjuha awjuhdan ahalaaثata ee saddexdaa oo xayu xayi xaya laysat maysan ahaanin bisababi alcawaamili mid ku timid cawaamil sababtood caamil muusan keenin alaa taraa miyaadan arkaynin ana alcaamila caamilku waaxidu waa hal mid waa jalaso weeye wa huwa jalasa waqad wujida waa la helay altagayuru isbedel baa la helay almadkuuru la sheegay macahu maca alcaamil alwaaxid caamil waaxida maciisa ayaa la helay jalaso keligeed ayaa xayu waxaa laga helay saddexdii xarako addamu والفaتحu والkasru halkaa marka waxaan ka fahmaynaa isbeddelkaas ku dhacaya xayثu aakhirkeeda inuusan keenin caamil ayb walamaa faraqtu markaan dhameeyey min dikri اlmucrabi mucrabka sheegitaankiisii dakartu waxaan sheegay almabniya mebnigii baan sheegay ayb wa anahu waxaan kaloo sheegay anahu mebnigu aladii midka inuu yahay yelzamu laazimaya ariiqatan waaxida hal wado oo walaa yatagayaru uusan isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisu uusan isbedelaynin bisababi maa shay sababkiisa uusan isu bedelaynin shaygaasoo yadkhulu calayhi mebniga gelaya ayib yani mebnigii baan sheegay waxaanan ku tacriifiyey waa midka hal ariiqa laazimaya aakhirkuna uusan isbedelaynin caamil galay dartii kaasaan mebnigi ku sheegay uma qasamtuhu waan qaybiyey mebnigii uma qasamtuhu mebnigii waan qaybiyey yani matnigu kusoo sheegay aqsaamtaasi saasuu marka maada oga cabirayaa uma qasamtuhu waan soo qaybiyey ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayaan u qaybiyey mebniyun mid la bineeyey cala alkasri kasre lagu bineeyey iyo mabniyin mid la bineeyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey wa mabniyin mid la bineeyey cala dami damo lagu bineeyey wa mabniyin mid la bineeyey cala sukuuni sukuun lagu bineeyey afartaas qaybood baan u qaybiyey marka mebnigu yani waa farac sida markaa sheekhuba inoo sheegay yani asal maaha ismigu asal wuxuu leeyahay alcraab sababtuna waxay tahay ismigii macaani kala duwan baa ku qumaysa mar faacil buu noqonayaa mar mafcuul buu noqonayaa mar khabar buu noqonayaa mar mubtaduu noqonaya macaani kala duwan baa ku qumaysa macaanidaasna waxaa kala caddayn karaya icraabta lowla alicraab macaanidaasi lama kala saari karo laazim marka waxaa noqotay in ismiga icraab la siiyo sida macaanidaa macaanidaas iskhilaafsanoo ku qumaysa ayuu kala caddaato qayb mabniyaa jira qaybtaasi waa farac su-aal baa marka la isweydiin karaa ismiga hadduu asal u lahaa icraab maxaa binaha u keena culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa u keena shabah uu shabahayo xarafka haddii aad aragto ism mebni ah cilat lbinaa waa hal shay oo maxay tahay inuu shabahay xaraf ila xarafku asal asagu wuxuu leeyahay albinaa ayib xaraf dhammaantii asagu waa mebni marka xaraf buu shabahay ismiga mebniga ah xaggee ka shabahay awjudu ka shabahayo waa iskhilaafaysaa awjudu ka shabahayo waa iskhilaafaysaa awjuhdaas waxaa ka mid aan soo tilmaannay inuu ka shabaho xagga wadciga iyo inuu ka shabaho xagga isticmaalka iyo inuu ka shabaho xagga iftiqaarka waxaa kaloo lagu daraa inuu ka shabaho xagga niyaabada inuu ka shabaho shabaha aan sheegayno waa midka asalka ah oo waxaa loo qaybiya shabaha uu shabahayo ama binaha waxaa loo qaybiyaa asli iyo caarid baa loo qaybiyaa mid asal ah oo kelmadda weligeed ba aan ka haraynin weligeed waa mebni kelmaddaasoo la icraabaya weligeed lama arag kaa asli baa loo yaqaanaa waana midka hadda aan sheegayno weeye midna wuxuu noqonayaa mid caarid ah kelmaddu mucrab bay ahaan jirtay laakiin binahani dib buu kaga yimid gadaal buu ka yimid binahani marka midkan asliga waa midka ismiga ku qumaya binahani waa asal kelmaddani iyadoo mucraba weligeed lama arag intii la arkay kelmaddan mebni bay ahayd binahaasi marka waxaa loo yaqaano waa asal binaha asalka asmaada wuxuu ka gelayaa ilaa markaa lix qaybood sida mashhuurka ah lixdaa qaybood waa asmaau shardi iyo asmaa اlistifhaam iyo asmaa اlishaara asmaa اlmawsuul iyo asmaa اlafcaal iyo adamaa'ir lixdaa binaha ku sugan waa bina asal ah binaha ku sugan waa asal bimacnaa lixdaa ismi iyagoo la icraabayo lama arag damiiroo la icraabayo weligii lama arag marka shabihiisu binihiisu waa bini asli ah xaraf buuna shabahay wuxuuna ka shabahay xagga dhigaalka dhigaalkana waxaa loo jeedaa asal waxaa u ah xarafku inuu noqdo hal xaraf marka la- la dejinayo ismigana asal waxaa u ah saddex xaraf marka mar haddii la arko ismigii oo asalkiisa ka soo guuray oo meeshii lagu yaqaana xarafka yimid oo maxay tahay inuu hal xaraf noqday ama laba xaraf noqday waxaa la odhanayaa ismigani waa mebni xaraf buuna shabahay xagga wadciguna ka shabahay baa la odhanayaa xagga dhigaalka ayuu ka shabahay ayaa la odhanayaa marka damaairtoo dhan waa mebni binaha ku suganna waa bino asli ah oo weligood lama icraabo waxayna ka shabaheen xarafka xagga dhigaalka iyo wadciga ishkaal baa marka la soo aroorin karaa oo waxaa jira damaairta qaar ka mid ah oo hal xaraf aan ahayn baa jira sida naxnu oo kale waa saddex xaraf asalkii lagu yaqaanay bay ku timid ismiga maxaa loo icraabi waaye oo jaa naxnu ra'aytu naxnan marartu binaxnin maxaa loo odhan waaye waxay culamadu leeyihiin waxaa la doonayaa damaairtoo dhan in hal dariiq la mariyaa la doonayaa si qaacidada la dejiyey aysan u noqon kayru mutarida ayaa waxaa la doonayaa isku dariiqo in la mariyo marka waxaa lagu leeyahay damiiroo dhan xaraf buu shabahay oo xagga wadcigu ka shabahay binihiisuna waa asal caarid maahana waa asal xaraf buuna shabahay xagga wadciga dhigaalka ayuu ka shabahay qaybta labaad oo xarafkii asmaada ka mid a oo binaheedu asalku uu yahay oo xaraf shabahaysa waa asmaau lmawsuul waa mebni ismawsuul weligii waa mebni binihiisu waa asal xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga iftiqaarka baahida oo sida la yaqaano ismigu marka la tacriifinayo waa kelmad macno tusinaysa macnahaana waxay ka tusinaysaa nafteeda markii la yidhaahdo masjid miimka iyo siinka iyo jiimka iyo daalka marka lagu dhawaaqo waxay ku tusinayaan dhismahan lagu cibaadaysto oo macruufka ah ayuu ku dhacayaa in shay kale loo keeno si uu macnaha u tusiyo looma baahna bimujarad masjid marka la yidhaahdo maskaxdaadu guri kuma soo dhacayo makaanu cibaada meeshii la yaqaanay oo macruufka ahayd ayaa markiiba qalbiga kusoo dhacaya marka la yidhaahdo kitaab markii waxaa mutabaadira oo kusoo dhacaya caqligaaga yani kitaabka caadigo la yaqaano wahaa kada rajul marka la yidhaahdo marka ismigu waa kelmad tusinaysa macne macnahaana nafteedu ku suganya in shay kale loo keena oma baahna xarafka laakiin sidaa lagu yaqaanaa markuu xarafku macno ku tusinayo keligii kuma tusinaya wuxuu u baahan yahay in shay kale lagu daro markaan leenahay min almasjid markaan leenahay mintu ibtidaaiyay tusinaysaa ilaaduna haayay tusinaysaa fiidu ku dhex jir iyo darfiyay tusinaysaa waa in jumlo lagu daraa waa inaad tidhaahdaa kharajtu min albeyt waa ibtidaa lgaaya ila almasjid waa intihaa lgaaya marka mintuna waxay tusay meesha uu socod ka bilaabanayo ilaaduna waxay tusisay socodka meeshu ku dhammaanayo marka macaanida ay tusinayaan waa markii lagu daro beyt iyo masjid haddaan iska ihahdo kharajtu min ilaa macnihii la doonayey ma tusinayso oo ahaa socodkii inaan guriga ka soo bilaabay oon ku soo dhameeyey masjidka lagama fahmayo idan waa kalimatun dallad kalimatun dallad calaa macnan fii gayriha waa kelmad tusinaysa macne nafteeda kama tusinaysa keyrkeeda kaa tusinaysaa macnaha ay leedahay wuxuu caddaanayaa marka shay kale loo geeyo markaasuu macnaheedu waadix noqonaya haddii haddaba la arko ismi macnihiisu uusan waadix noqonayn ilaa shay kale loo geeyo waxaa lagu odhanayaa ismigaasi xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga xagga iftiqaarka iyo baahidu ka shabahay arrinkana waxaa lagu yaqaana asmaa lmawsuul ism mawsuul alladii haddii la iska yihahdo alladii iyo allatii markiiba su-aal baa lagu weydiinayaa man hada aladii baa lagu ohanaya wa man hadihi lati ayaa lagu ohanaya ladiigana aad sheegayso waa kee latidani waa tee alladaani waa la mid alladiina waa la mid laakiin haddii aad tidhaahdo laqiitu alladii laqiitu amsi laqiitu aladii laqiitu amsi kii baan la kulmay shalay aan la kulmay laqiitu اladii laqiitu amsi markaan raaciya siladiisii oo laqiitu amsi ah markaasuu caddaada ladiigaan u jeedo inuu yahay ninkii shalay aan la kulmay oan isla ogeyn ayaan maantana la kulmay sawaadix maaha waxaad odhanaysaa qara'tu aladii qara'tuhu amsi waxaan akriyey kii shalay aan akriyey waa kaan isla ogeyn weeye waxaan isla ogeyn labadeennu oo shalay aan akriyey ayaan maantana akriyey markaan qara'atuda ka dambaysa markaan raaciyo silada aan raaciyo markaasuu macnuhu waadix noqonaya iftiqaarka marka la eego ku sugan ismawsuulka waxaa la odhanayaa xaraf buu shabahay xaraf ayuu shabahay ayaa la odhanayaa idan ismawsuul dhammaantii waa mebni binihiisuna waa asal xaraf buuna shabahay xagga iftiqaarkuna ka shabahay marka la tacriifinaya waxaaba lagu tacriifiyaa maftaqara ilaa silatin wa caa'id ismawsuul waxaa loo yaqaanaa waa midka u baahan sila iyo caa'id bimacnaa laa yatimu macnaahu ilaa bisilatin wa caa'id idan xaggaa marka laga eego xaraf buu shabahay waana mebni binihiisuna wuxuu noqonayaa bina asli ah nooca saddexaad wuxuu noqonayaa mid markaa ka shabahay ismi shabahay xaraf xagga isticmaalkana ka shabahay ama xagga macnaha ka shabahay waa ismu alishaara iyo ismu اshardi iyo ismu اlistifhaam ama asmaa shard iyo asmaa اlmawsuul iyo asmaa اlistifhaam saddexduba waa mebni binahooduna waa asal xaraf bayna shabaheen waxayna ka shabaheen xagga isticmaalka ama xagga macnaha asmaau shardi sida man oo kale man yaqum aqum macah mantaasi waxay shabahaysaa oo waxay tusinaysaa macnihii uu tusinayay ism xarafkii shardiga in yaqum zaydun yaqum camru marka mantan ismigaa waxay shabahday intii shardiyada ahayd oo xaraf ah maadaama xarafkaa macnihiisa ay shabahday waxaa la odhanayaa asmaau shardi dhammaantood waa mabni weeyaan ama sidii waxaa loo isticmaalay xagga isticmaalka marka la eego sidii asmaau shardi loo isticmaalayay ayaa loo isticmaalay waxaa la mida asmaa listifhaam ayaguna waxay shabahayaan xagga macnaha hamzat listifhaam hamzat listifhaam ayay shabahayaan ayib asmaa lishaara labadaa hore waxay shabahayaan xaraf mawjuuda oo jooga ayay shabahayaan asmaa lishaara laakiin waxay shabahayaan xaraf gayr mawjuud ah xaraf ay ahayd in la dejiyo laakiin aan la dejin ayay shabahayaan oo xarafkaas muxuu yahay waa xaraf ishaaro loogu talagalay ishaaradu asmaa bay leedahay lakiin xuruuf ma leh laakiin shardigu asmaana waa leeyahay xuruufna waa leeyahay bimacnaa xuruuf shardiga loo isticmaalo ayuu leeyahay sida markaa uu leeyahay asmaa shardiga loo isticmaalo istifhaamkuna xuruuf buu leeyahy istifhaamka loo isticmaalo sida uu leeyahay asmaa istifhaamka loo isticmaalo laakiin ishaaradu asmaa bay leedahay loo isticmaalo ishaarada laakiin xuruuf ma leh idan marka la sheegaya waxaa la odhanayaa asmaa lishaara waxay shabaheen xaraf ay ahayd in loo dejiyo ishaarada laakiin aan la dejin marka xaraf macduum ah ayay shabaheen leanna weli lama arag xaraf laleeyahay xarafkana ishaara loo isticmaalaa weli lama arag xaraf laleeyahay xarafkana ishaara loo isticmaalaa weli lama arag laakiin waa la hayaa asmaa ishaaro loo isticmaala asagaa sheeku inoo keeni doono idan ayaguna xarafkaas ay ahayd in la dejiyo laakiin aan la dejinin ayay shabaheen saddexdaas marka xagga macnaha ayay xaraf ka shabahayaan qaybta ugu dambaysa oo ka mida qaybta markaa mabniga ah binahooduna asalka uu yahay waa asmaa lafcaal wey asmaa lafcaal xaraf bay shabahayaan waxayna ka shabahayaan inay camal falaan laakiin aan lagu camal falin xarafka waxaa lagu yaqaanaa inuu camal falo laakiin aan lagu camal falin maalan min oo kale waxbay jaraysaa laakiin min miyaa la jaraa waa maya waxbay jaraysaa laakiin lama jarayo xarafkii marka wuu camal falaya lamti waxbay jasminaysaa laakiin lamti miyaa la jasmiyaa waa maya marka sida ficilkii bay u camal falayaan xuruuftani waa caamil laakiin laguma camal falo xuruuftu way camal fashaaye laguma camal falo waxbay jasmisaa waxbay jirtaa waxbay nasbisaa xuruuftu laakiin xaraf lagu leeyahay waa la nasbiyey waa la jaray waa la jasmiyey arki maysid haddaba haddii aan aragno ismi saasoo kale ah yacmal walaa yucmal waa camal falaya laakiin laguma camal falo waxaan odhanaynaa ismigaasi xaraf buu shabahay xagga niyaabaduna ka shabahay bimacnaa ficil buu ka naa'ib noqonaya xagga camalfalka laakiin caamil saamaynaya oo ku camalfalaya ma uu jiro waxaa la yaqaanaa shaygu inuu camal falo lagu camal falo ficilku wuu camal falaa waana lagu camal falaa yadribu zaydun camran yadribu zaydun camran yadribu maxay qabatay zayd bay rafcisay camrana way nasbisay way camal fashay ayadna waa lagu camal falayo lam yadrib waa la sukooniyey oo lamtaa ku camal fashay marka ficilku waa macruuf wuu camal falay waa lagu camal falaya xarafku laakiin wuu camal falaa laakiin ma camal falo wuu camal falaa laakiin laguma camal falo haddaba haddii aan aragno ismi camal falaya laakiin asagu aan lagu camal falaynin oo sidii ficilkii ficilki intuu ka naa'ib noqdo camalku ficilku qabanayay buu qabanaya laakiin asagu caamil saamaynaya ma uu jiro waxaa la odhanayaa ismigaasi xaraf buu shabahay xagga niyaabaduna ka shabahay waa asmaa afcaal daraaki zaydan daraaki zaydan ama hayhaat alcaqiiqu hayhaat alcaqiiqu hayhaat waa ismu ficil maadi wuu camal falayaa hayhaata alcaqiiqu asagaa rafciyey oo faacilnimo u qaata laakiin hayhaata ayadu wax ku camal falayaa ma uu jiro oo lam hayhaata iyo min hayhaata midna maqli maysid ficilkiibuu ka naa'ib yahay oo camalkii uu qaban lahaa buu qabanayaa hayhaata waxay naa'ib ka tahay bimacnaa bacuda bacuda alcaqiiqu waxaa la mid ah hayhaat alcaqiiqu caqiiq waa buur weeye hayhaat alcaqiiqu waxay la macno tahay bacuda alcaqiiqu marka bacuda alcaqiiqu bacudo camalkay qabanaysay waxaa qabanaysa hayhaataa qabanaysa laakiin caamilku ma saamaynayo tanuubu can alcaamil caamilkay ka naayib noqonaysaa laakiin caamilku ma saamaynayo caamilku camal falaya ma uu jiro marka kaasna waxaa loo yaqaanaa waa niyaaba xagga markaasi waxaan ujeedaa waa binaa asli ah waxaana u kenin inuu xaraf shabahay wuxuuna ka shabahay xagga niyaabada afartaas waxaa loo yaqaanaa qaybadoon sheegnay binaha ku sugan waa bina asliga la yidhaahdaa intaa wixii ka soo haray waxaa loo yaqaana waa caarid binaha ku sugan waa caarida asal maaha binaha ku sugan waa caaride asal maahan ayib caaradkii baa laba u qaybsamaya labuu uqaybsamaya mid binihiisu uu caarid yahay dib buu ka yimid laakiin waa waajib lagama tegi karo ayib midna binihiisu waa caarid haddana waa jaa-is weeye waa bina caarid haddana waa jaa-is weeye marka sheekh wuxuu inoo tilmaamay ismiga la binaynayo xarakada la saarayo mar waxay noqonaysaa fatxo marna waxay noqonaysaa kasro marna waxay noqonaysaa damo marna wuxuu noqonayaa sukuun sukuunkaa asal ah walaslu fi lmabniyi an yusakana asal waxaa u leeyahay mabnigu in la sukuuniyo kadib wuxuu minhu duu fatxin waduu kasrin wadam sukuunku asal ha ahaado laakiin asmaadii waxaa jirta qayb waxaa weeyaan fatxa lagu binaynayo mid kasra lagu binaynayo mid damo lagu binaynayo wasaakinu kam kamna waa midkii sukuunka lagu binaynayey marka wuxuu inoo tilmaamay xarakada lagu binaynayo markaas inaysan isku mid ahayne marka uu iskhilaafayo uma qasamtu waan qaybiyey buu sheekhu yihi ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood baan u qaybiyey mabniyin mid la bineeyey ismigii calalkasri kasre lagu bineeyey wa mabniyin mid la bineeyey calalfatxi fatxa lagu bineeyey wa mabniyin mid la bineeyey cala dami damo lagu bineeyey mabniyin iyo mid la bineeyey calى sukuuni sukuun lagu bineeyey uma qasamtu waan qaybiyey almabniya mabnigii uma qasamtu waan qaybiyey almabniya calى اkasri kii kasra lagu binaynayey ilaa qismayna laba qaybood baan u qaybiyey qismin qayb mutafaqin calayhi waa laisku waafaqsan yahay calayhi ay calىa binaa'ihi binihiisaa laisku waafaqsan yahay wa huwa qismigaasi haaulaai weeye haaulaai weeye faina jamiica acarabi carab oo dhan waa carabta markaa luqadooda muctamadku ay tahay la cuskanayo yagsiruuna way kasriyaan aakhirahu aakhirkiisa fii jamiici اlaxwaali axwaashoo dhan bay kasriyaan wa qismin qayb mukhtalifin فيihi waa lsku khiلaafsan yahy مkhتaلفi فيihi waa lsku khiلaafsan yahay مkhتaلفi فيihi waa lsku khiلaafsan yahay binihiisa wahuwa qismigaas xadaami weeye وaqaطaami weeye وanaحوuhumaa iyo waxa la midkaa weeye ayب oo min aأclaami الmuؤanaثati ka mid ahaatay aclaamta markaasi muؤanaثka ah alآatiyati ku imaanaysa calىa wasni facaalo ku imaanaysa wa amsi weeye idaa goort idaa aradta marka aad idaa aradta bihi markaad amsi oola jeedo alyowma maalinta aladii yowmkaasoo qabla yowmika maalintaada ka horeysa fa amaa baabu xadaami xadaami baabkeeda xadaami iyo marka kuwa lamidka ah baabkeeda wuxuu ujeedaa ismi kastoo calaa wasni facaali ku yimaado oo mu'anas ah iyo wanaxwi kuwa la midkaa fa ahlu lxijaaz reer xijaaz yabnuuna yabnuunahu way binaynayaan cala lkasri bay ku binaynayaan muطlaqan xaal uu yahay mid la idlaaqay fayaquuluuna waxay leeyihiin jaaءatnii xadaami wara'aytu xadaami wamarartu bixadaami wa calaa daalika kasrahaas ayuu ku sugnaaday qowlu shaaciri gabyaagi hadalkiisa falowla almuscijaatu min allayaali lama taraka alqaطa طiiba almanaami ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami fadakara wuu sheegay fi beyti beytka maratayn laba jeer buu ku sheegay maksuuratan wuxuu sheegay xaalay tahay mid la kasriyey maca anaha faacil iyadoo faacil ah sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala mebnigii afar xarako ayaa lagu bineeyaa kasraa lagu bineeyaa fatxaa lagu bineeyaa damaa lagu bineeya sukuun baa lagu bineeya kan ugu horeeya waa kii kasraha lagu binaynayey kaasaa marka laba u qaybsamay mid in kasta lagu bineeyo laisku waafaqsan yahay bilitifaaq in kasta lagu bineeyo waa laisku waafaqsan yahay waa haaulaai carab oo dhan aakhirkiisa way kasriyaan fii jamiici اaxwaal maxay ujeedaan fii xaalati الrafci والnaصbi wاljari waa la kasrinaya jaءa haaulaai ra'aytu haaulaai marartu bihaaulaa ayb luqaad kalea jiroo la xikaayooday haaulaau babaa la sheegay haaulaau waxaa kaloo la sheegay haaulaaina waa la sheegay laakiin luqada muctamadka cinda alcarab waxaa weeyaan haaulaai bilkasri biduuni tanwiin haaulaai luqadaasa muctamad ah sheekha loo yaqaano qutrub ayaa wuxuu sheegay oo xikaayooday haaulaau oo markaa la daminayo haaulaai haaulaaina qaar baa sheegay laakiin sheekhu markuu leeyahay faina jamiica alcarab bimacnaa waa kuwa muctamadkaa weeye amaa luqaadka kaloo la sheegay luqaad markaa mashhuura maaha waa qaliil weeye waa iska naadir wاnaadiru laa xukma lahu ayb qismigaas waa laisku waafaqsan yahay haaulaai carab oo dhan yani way kasrinayaan fii maxal rafcin ha yaallo maxalu nasbin ha yaallo maxalu jar ha yaallo maxal waxaa loo leeyahay isagu waa mebni mar hadduu mebni yahay xarakadii ama icraabtii kama muuqanayso laakiin maxalku yaalla wuxuu noqonayaa maxalu ciraab qismigaasi waa kaas weeye qismiga labaad qismiga labaad waa qeyb laisku khilaafsan yahay in la bineeyo in kasra lagu bineeyo waa laisku khilaafsan yahay waa xadaami iyo asmaada la midkaa waa ismi kasta oo calam ah oo calaa wasni facaali ku yimid marka xadaami iyo qataami waa tusaale laakiin wuxuu noqonayaa ismi kasta oo mu'anas ah oo calaa wasni facaali ku yimid wabni calى اlkasri facaali calama mu'anaثa wahuwa nadiru jushama ayuu ohanaya ibnu malik wabni calى اlkasri facaali calama mu'anaثan waa saddex qeyd wabni calى اlkasri facaali wasnigaa weli ku yimaadaa ayib wabni calى kasri facaali calaman calam waa inuu yahay oo qof magac waa inuu yahay mu'anaثan weliba mu'anaث waa inuu yahay saddexdaa shardi waa in la helaa marka kasra lagu binaynayo ko waa inuu mu'anaث yahay waa inuu calam yahay calaa wasni facaali waa inuu ku yimaadaa markaas way marka kasra lagu binaynayo haddii mudakar lagu magacaabo ismiga calaa wasni facaali ku yimid wuxuu noqonayaa markaasi mucrab maa laa yansarifuu noqonayaa waa mucrab waana ma la yansarif oo maxaa markaasi ka dhigay maxaa mucra ma la yansarif looga dhigay waxaa ku sugan taaniif macnawi sida zaynab oo kale iyo marka calamnimada soo waadix maaha marka ismigaasi calaa wasni facaalo ku yimid oo shuruudda laga helay xadaami keliya maaha waa asmaa fara badan xadaami qataami raqaashi shajaaci kasaabi kulu hada waa asmaa wey calaa hada wasni bay ku yimid dhamaan waa aclaam waa muanas calaa wasni facaali bay ku yimaadeen marka waa la isku khilaafsan yahay maxaa lasugu khilaafay marka wuxuu sheekhu yidhi reer xijaaz nimanka xijaaziyiin la yidhaahdo waa maka iyo madiine iyo daa'if iyo aaggaas weeye tulooyinka raacsan baa xijaaz laisku yidhaahdaa maka walmadiina wadaa'if iyo tulooyinka raacsan baa xijaaz laisku yidhaahdaa reer xijaaz waxay leeyihiin kasraha lagu bineeyo mutlaqan mutlaqan maxay ka itlaaqayaan ra'ha u dambayso ama ayse u dambaynin ra'ha u dambayso sida wabaari ama yaysan u dambayn sida xadaami waxaa weeye muطlaqan kasray ku binaynayaan waana midda marka ibnu maalik uu ku soconayo oo uu leeyahay wabni calى اlkasri facaali calama muanaثan shuruudda haddii laga helo waxaa weeyaan waa mabni weeyaan maxaa binaha u keenay waxaa binaha u keenay waxay shabahaysaa ismu ficil hadda waa nagii sheegnay ismu ficilku inuu mabni yahay soo waadix maha marka ismu ficilka calaa wasni facaali ku yimaada marka ismu ficil bay shabahday ismu ficilkuna waa mabni marka mabni waxay shabahana mabni buu noqonaya isaguna kaasaa binaha u keenay amaa haaulaai iyadu waa waadix waxaa binaha u keenay oo markaasi waxay shabahaysaa xaraf xaraful ishaare la yidhaahdo laakiin aysan carab dejin bay shabahaysaa xaraf hayru mawjuud ah oo marka ishaare in loo dejiyay ay ahayd ayay shabahaysaa amaa kuwani waxay shabahayaan markaa ismu ficilkaas calaa wasni facaali ku yimid sida nazaali iyo daraaki ayay shabahaysaa kuwaas inay mabni yihiin daraaki iyo nazaali ayagu waa laisla ogolyahay kuwana kuwaasay shabahayaan idan saasaa marka binaha u keena marka ayagu dariiqaasa maray reer xijaaz dariiqoodaana sahlan markaas in markaa dariiqaa la wada mariyo waxay odhanayaan jaaani jaaatnii xadaami marka la ecraabayo jaa waa ficil maadi taawta aw taaniis nuunku nuun wiqaaya yadu waa damiir mutaصil fi maxali nasb mafcuulu bihi xadaami waa faacilki xadaami faacilun waxaa la ohanayaa xadaami mabniyu calى اlkasri fi maxali rafcin faacil xadaami mabniyu calى اlkasri fi maxali rafcin faacil wara'aytu xadaami xadaami waxay noqonaysaa ismu mabniyu calى اlkasri fi maxali naصbin wamarartu bxadaami albaabu xarfu jar xadaami mabniyu calى اlkasri fi maxali jarin baa la ohanaya sidaa waxaa ku yimid qowl shaacir ninka gabyaaga hadalkiisa nin la yidhaahdo lujaym ibnu sacab ayaa markaa beytka leh ayib lujaym ibnu sacab nin la ayaa leh wuxuu yihi falowla lmuscijaatu falowla lmuscijaatu kuwa wax argagaxiyaa min allayaali kuwa wax argagaxiyaa min allayaali fi layaali habeenkii wax argagaxiyaa mawjuudaatun haddaysan ahayn kuwa jira lamaa taraka kamuu tageen alqaطaa shimbirka qataha la yidhaahdo طiiba almanaami hurdada macaan idaa qaalat xadaami xadaami hadday ku hadasho qowlan hadal fasadiquuha rumaysta faina alqowla hadalka almaqbuula la aqbalo maa qaalat xadaami waa midka xadaami ay ku hadasho weeyaan oo waxay yidhahdeen beytku sabab buu lahaa sababtu waxaa weeyaan cadow ayaa markaasi wuxuu soo raacay qataami ee xadaami iyo reerkeedii ayaa cadow soo dabagalay cadowgii marka waxaa dareemay shimbirta loo yaqaano qataha oo meel fog bay wax ka maqashaa bay yidhaahdaan cadowgii iyo codkiisii iyo markaasi sanqadhiisii bay maqashay marka shimbirtii oo yaacaysa ayay aragtay gabadhii xadaami la ohan jira halkaasaa marka waxay ka fahantay inuu cadow kusoo maqan yahay marka reerkii bay u sheegto waxay ku tihi maadaama ay aragtay shimbirtan ee yaacaysa waxay dareentay shimbirta inay wax aragtay marka reerkii bay la hadasho waxay tihi alaa yaa qowman artaxaluu fasiiruu falow turika alqaطaa leylan lanaama alaa yaa qowmana qowmka iyagow irtaxiluu meesha ka guura irtaxiluu guura oo fasiiruu iska socda falow turika alqaطaa shimbirtan qaطaa haddii la iska dayn lahaa leylan habeen lanaama wuu seexan lahaa qaطihiiba hurdadii waa loo diiday oo wuxuu ka boqo ayuu arkay cadow uu arkay marka hurdadii waxaa u diiday wuxuu arkay oo la yaab leh marka cadow waa soo socdee meesha ka taga ninkeedii baa marka sii xoojiyey oo wuxuu yidhi idaa qaalat xadaami fasadiquuha war xadaami hadday ha- hadal ku hadasho waa xaaskiisii hadday hadal ku hadasho fasadiquuhaa gabadhaa rumaysta maxaa yeeley fa ina alqowla maa qaalat xadaami hadalka muctamadka oo maqbuulka ah waa hadalkeeda wey qoladii marka way diideen bay yihahdeen yani wax cadowood sheegayso annagu maan arag bay yidhahdeen iyadii markaa intii raacday ayaa meesha ka guuray buur bay tageen cadowgii markaasi qoladii meesha degan ayaa cadowgii soo weeraray kadibna markaasi way laayeen marka dambe wuxuu iska noqday beytkani tusaale iyo markaa mathal iyo mahmaah buu iska noqday loogu mahmaaho cid kastoo markaasi runtiisu ay caan noqotay ayaa loogu mahmaaha idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami shaahidku marka waxa weeyaan idaa qaalat xadaami xadaami waa faacil mawdican waa faacil xadaami faacil ismu mabniyu calى اlkasri fi maxali rafcin faacil waa faacilu qaala faina alqowla maa qaalat xadaami waa la mid oo xadaami waa faacil mabniyu cala اlkasri fi maxali rafcin marka labada mawdicba waa la kasriyey mabniyu cala اlkasr waa calaa madhab اlxijaaziyiin marka xijaaziyiin madhabkooda ayuu markaa ku socdaa iyadoo faacila ayaa la kasriyey wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala uma qasamtu waan qeybiyey almabniya mabnigii cala kasri lagu binaynaya ilaa qismayni baan u qeybiyey qismin qayb mutafaqin calayhi laisku waafaqsan yahay binihiisa wa huwa qismigaasi haaulaa'i weeye faina jamiica alcarabi carab oo dhan yagsiruuna way kasrinayaan aakhirahu aakhirkiisa fii jamiici alaxwaali axwaashoo dhan ayay kasrinayaan wa qismin qaybna mktalafin mukhtalafin fiihi waa la isku khilaafsan yahay ay fii binaa'ihi wa huwa qismigaasi xadaami weeye wa qadaami weeye iyo wa naxwuhumaa waxa la midka ah oo min alaclaami almu'anatha aclaamta calamka mu'anadka ahaaday ama mid tabciidiyo laga dhigo min bacdi alaclaami almu'anathati calamka mu'anadka qeyb ka mid ahaaday alaatiyati ku imaanaysa calaa wasni facaali facaali wasankeeda ku imaanaysa ayib kaasi marka waa mukhtalafun fii binaa'ihi wa amsi amsi weeye qismun mukhtalafun fiih wahuwa xadaami wa amsi weeye idaa goortii ayaa markaa amsi kasro lagu binaynayaa idaa goortii ayuu mabni noqonayaa dheh aradta aada u jeedid ama aradta aad aada doontid bihi biamsi alyowma maalin markaad aada oga jeedid aladi yowm kaasoo qabla yowmika ku sugnaaday amsi labaa loo isticmaal laba isticmaal midu waa shalay amsi waa shalay in la yidhaahdo la qaydo ama amsi in loo jeedo wax alla wixii tagay oo dhan marka ay mabniga noqonayso weliba mabniyo cala kasri waa marka ay noqonayso shalay markay noqonayso wey shalay toban markay noqonayso laakiin haddii looga jeedo maalin aan mucayan ahayn maalmihii tegay ka mid ah xaalka noocaasa iyadu maahan markay mabniga noqonayso waa marka looga jeedo maalin mucayana wa amsi weeye ka la isku khilaafsan yahay binihiisa idaa aradta waa markaad oola jeeda bihi biamsi alyowma maalin alladii yowmkaasoo qabla yowmika maalintaada ka horeeya bimacnaa yowman mucayanan marka looga jeeda weeyaan fa amaa baabu xadaami baabu xadaami iyo wanaxwi kuwa la midka ah waxaa la mida calam kastoo calaa wasni facaali ku yimaada sida qataami iyo raqaashi iyo sajaaxi iyo kasaabi oo markaa ey magaciisa iyo sakaabi oo ism faras ah waa kuwa la midka xadaami weeye fa ahlu xijaaz reer xijaaz yabnuunahu way binaynayaan cala kasri bay ku binaynayaan muطlaqan xaalu yahay mid la iطlaaqay oo markaasi ra' ma u dambaysaa mase ooma dambayso iyadoo qeydka uusan la socon fa yaquluna waxay odhanayaan jaaءatnii xadaami bay odhanayaan xadaami marka waa faacil kasraa lagu bineeyey wa ra'aytu xadaami kasraa lagu bineeyey waana mafcuulu bihi fii maxal nasbin bay taallaa وmrrt بxadaami xadaami mabniy calى اkasri weeyaan fii maxali jarin bayna taala وعalى dalika arinkaas kasrahaas ayuu ku sugnaaday kasraha lagu binaynayo qowl الشhaaciri gabyaagi hadalkiisa muxuu yihi falowla الmزcijaatu kuwa wax argagaxiyaa min alayaali ay fi layaali habeenkii wax argagaxiyaa mawjuud haddaysan joogin habeenkii wax wax argagaxiyaa hadduusan jiri lahayn lamaa taraka الqaطa qaطuhu kamuu tageen iib almanaami hurdada macaan qaطuhu waa shimbir qolaba magac bay ku sheegaan qolo fiin tiraahda iyo qolo magacyo kale ku sheegta laakiin culimadu waxay yidhaahdeen tarjamooyinkaasi waa tarjamooyin qaldan ee yani fiinka lagu sheegayo ama mid kale lagu sheegayo waa nooc jamaac jamaaco u socdo weeyaan asarba asirba alqaطa hal man y- hal man yuciiru janaaxahu lacalii ilaa man qad hawiitu atiiru waa shimbiro koox koox u socdo weeyaan haddaad nadka ka eegtid waad ku arkaysaa alqaطa shimbirta la yidhaahdo ayib qaarkood yani wuxuu shabah ku leeyahay digaagto digaagadahoo kale laakiin nooca maa waa ka yaryahay marka fiinka ka lagu sheegaya maaha marka shimbirkaas markuu dhibaato iyo markuu yani uu dareemo inay halis jirto habeenkii ma seexdo marka wuxuu leeyahay falowla muscijaatu kuwa wax argagixiya ah min alayaali mintu macnaa fi weeyaan ay fi layaali habeenkii mawjuudun hadduusan jirin lamaa taraka alqaطa shimbirka qaa la yidhah kama tageen diiba almanaami hurdada macaan haddaad aragto marka shimbirkaas yani isagoo ciyaya haddaad maqasho yani dhib baa jiro ujeedaa idaa qaalad xadaami xadaami hadday ku hadasho qowlan fasadiquuha rumeeya fa ina alqowla hadalka almaqbuula ee la aqbalayo maa qaalad xadaami waa hadalka xadaami weeyaane wuxuu sheekhu raximah llah fadakarahaa wuu sheegay xadaami fi lbeyti maratayni buu ku sheegay maqsuuratan xaalatay mid la kasriyey xadaami maca anaha faacilun ayadoo markaa faacil ay tahay waftaraqad way qaybsa way kala baxday banuu tamiimin firqatayni ay ilaa firqatayn labay u kala baxday fa bacduhum qaar ka mid ah yucribu waa icraabayaa daalika baabu xadaami kullahu dhammaantii rafcan waqta rafcin ayib bidami damuu ku iraabay ku rafcinayaa fa bacduhum qaar ka mid ah yucribu waa icraabaya daalika baabu xadaamigaas kullahu dhammaantii bidami wuxuu ku icraabayaa damo rafcan waqta rafcin waqta rafcah wa bilfatxi buu ku icraabayaa fatxo nasban waqta nasbin wa jaran wa yajuru wuu jarayaa bilkasri jaran waqta jarin fa yaquulu wuxuu ohanayaa jaaءatnii xadaamu bidami xaalay ku sugnaatay wa ra'aytu xadaama wa marartu bixadaama ayuu ohanayaa bilfatxi xaalay markaa ku dhehnaatay wa akaruhum badankoodu yafsilu wuxuu kala fasinaya oo kala qaadaya bayna maa shay ee kaana ahaaday aakhiruhu dabayaaqadiisu raacan wadalika wabaari weeyaan ismu qabiilatin ka wabaari weeye ismun ismi weeye ismigaasoo liqabiilatin qabiila u sugnaaday wa xadaari weeye wa huwa xadaarigaasna ismun ismi weeye ismigaasoo likowkabin xidig u sugnaaday wa safaari weeye wa huwa safaarigaasi ismu weeye limaa-in biyo ama ceel u sugnaaday fayabniihi wuu binaynaya cala kasri kasru ku binaynaya wadalika alxijaaziyin xaalu la mid yahi wamaa qayb weeye iyo wamaa shay laysa uusan ahayn aakhiruhu raacan wadalika xadaami iyo waqataami fa yucribuhu waa ciraabaya icraab ma la yansarif halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa ahlulxijaaz inay qaybsame ahlu tamiim banu tamiim inay qaybsameen waxay u qaybsameen qayb icraabaysa laakiin icraab maa la yansarif maxaa maa la yansarif looga dhigay maxaa u diiday sarfiga waxaa u diidaya calamnimada iyo cadli baa ku sugan bay yidhahdeen calam iyo cadli qaarna waxay maya waa calam iyo ta'niif macnawi baa ku sugan waa laba qowl waa calam iyo cadli oo asalku muxuu ahaa xaadimatun iyo markaasi raaqishatun ayaa laga soo cadliyey marka xadaami iyo raqaashi baa la yidhi qolana waxay leeyihin maya waa calam iyo taaniif macnawi sida zaynab oo kale ayaa ku sugan marka waa mucrab maa la yansarif weeye laba cilaana ku sugan alcalamiyatu wataaniif almacnawi marka waxay ka dhigayaan mucrab maa la yansarif bay ka dhigayaan jaa xadaamu ra'aytu xadaama marartu bixadaama waadix weeyaan qayb ka mid ah banu tamiim labay labay u qaybiyeen baabu xadaami inay ra u dambayso iyo inaysan u dambeynin kuway ra-da u dambayso waa sida wabaari wabaaridu waa qabiil magaciis weeyaan qolana waxay leeyihin maya waa dhulkii reecaad ay deganaan jireen magaceedaa la ohan jiray ee wabaaridaa la ohan jiray ayib ismu ardi licaad qolana waxay leeyihin markii hore ayuu ahaa dhulkaas laakiin markii dambe qabiilaa loo soo naqliyey marka wabaari waa qabiil magaciisu markii hore uu ahaa dhul marka wabaari habaa u dambaysa xadaarina waa xidig magaciis weeye safaari waa ceel markaasi magaciis weeye saddexdaas ra baa u wada dambaysa mar hadday ra u dambayso sida xijaaziyiin ayay kasra ku binaynayaan dhammaantiis maxay odhanayaan haadaa wabaari haadaa wbaari waraأaytu wbaari wmaratu bwabaari dhammaan waxaa la ohanaya mabniyu calى اkasri fi maxali rafcin fi maxali naصbi fi maxali jirin oo waxay raa u dambaysa weeyaan midka aysan raa u dambaynin sida qaطaami iyo markaasi jadaami iyo kuwa la midkaa ayagu markaas waxay noqonayaan mucrab maa laa yansarifa ayay ka dhigayaan marka taqsiimkaas ayay markaasi geliyeen waftaraqad way kala baxday banuu tamimin reer banuu tamiim firqatayn ay ilaa firqatayn labay u kala baxda fabacduhum qaar ka mida yucribu waa icraabaya dalika baabu xadaami kullahu dhammaantii bidami buu ku icraabayaa rafcan wakta rafcin marka la rafcinaya dam baa lagu rafcinaya wa bilfatxi bay ku icraabayaan nasman wakta nasbin wa jaran wa bilkasri bay ku icraabayaan jaran wakta jarin waxaa ka koobnaan lahayd inuu yidhaahdo yucrabu icraab maa laa yansarif bas fayaquul wuxuu odhanayaa jaaatnii xadaamu baa ii timid bidami marka xadaamu waa faacil waraأaytu xadaama waa mafcuul bihi mansuub wamarartu bxadaami waa majruuru biاfatxi bxadaama majruurun biاfatxi marka xadaama iyo bxadaama labaduba fatxa markaasi laguna laguna nasbinaya laguna jeraya marna fatxadu waa asal marna waxay noqonaysaa naa'iba can alkasray noqonaysaa marka maalinsarif laga dhigo ka dambe lanna maalinsarif wuxuu muuqanayaa xaalatu jarka ayuu muuqanayaa bes ismiga maalinsarifka xaalatu rafc wa xaalatu nasb sidii ismiga caadiga loo craabaya laakiin xaalaة اjar ayaa markaa niyaabadu muuqanaysaa allahuma tanwiintii baa laga ilaalinaya wa akaruhum badankooda ay akaru bani tamiim yafsilu wuxuu kala faslinaya bayna maa shay beynkiisa kaana ahaaday kaana uu ahaaday aakhiruhu dabayaaqadiisu raan ay ahaatay wadalika wabaari oo kale weeye wa huwa wabaarigu smu liqabiila waa magac qabiila ay leedahay waxadaari xadaari oo kale wa huwa xadaariguna ismu likowkabin waa magac xidig u leeyahy wasafaari wa huwa safaariguna ismu limaa'in waa ism markaasi uu leeyahay biyo ayib saa marka waxaa ku fasira siibaweyhi jawhari wuxuu maya waa ismu libi'rin waa ismi ceel uu leeyahay kaasaana munaasab ah maxaa yeele waxaa laga hadlayey waxyaalaha muanaka alaclaamu almu'anasa laga hadlayey laakiin haddii maa la yidhaahdo maagu waa mudakar bi'rigu laakiin waa ceel oo waa mu'anath marka in la yidhaahdo waa ismun libi'rin ayaa ka munaasabsan fa yabnihi wuu binaynayaa bacdigaasi cala alkasri kasru ku binaynayaa kalxijaaziyiina xaalu la mid yahay xijaaziyiin ayib wuxuu u kala qaybiyey qayb ay ra u dambayso iyo wamaa shay laysa uusan ahaan aakhiruhu aakhirkiisu ra'an uusan ahayn wadalika xadaami oo kale wa qataami labaduba waa dumar magacood weeye fa yucribuhu waa icraabayaa qismigani icraaba maa shay icraabtiisa laa yansarifu tanwiinta aan aqbalaynin ayuu markaasi ku icraabayaa wa amaa amsi halkaa inoo joogo wallahu aclam